bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn jubbaland oo howlgallo qorsheysan ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaaynu ku dileen horjoogayaal sare iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argixisada shabaab maamulka degmada warta nabadda ayaa burburiyey dhismooyin si sharci darraha ugu dhisnaa hareeraha wadooyinka degmada warta nabadda iyadoo maamulka degmada uu hore muddo sagaashan cishaha u qabtay dadkii ku ganacsanayay dhismooyinka sharci darrada ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee jabuuti oo qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha oo mashaariic horumarineed oo ganacsi ugu tagay dalka jabuuti wararka caalamkooda waaweyn waxaa ka mid ah dalalka maraykanka kanada iyo ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in diyaaraddii dhowaan ku soo dhacday iiraan ay uu markaasi ku dhacay gantaal ay rideen ciidanka dalkaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warkeena subax waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegantahay tobanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo labaatanka warka subax waxaa soo saaray wariyeena cabduqaadir alxamed markana warkiiu fidsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan waxay ku qaadeen islamarkaana ay ku dileen horjoogayaal sare iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argixisada shabaab iyadoo sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen dhagarqabe iyo weliba hub fara badan oo ay wateen howlgalkan waxa ay ciidanka ay ka sameeyeen deegaanka yaaq bishaaro ee duleedka magaalada duleedka galbeedka magaalada kismaayo waxayna saraakiisha hogaaminaysay ay sheegeen in ay dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argixisada shabaab ciidanka ayaa howlgalku waxa ay ku dileen saddex ka mid a kooxaha nabaddiidka waxaayna sidoo kale ay nolosha ay ku qabteen hal dagaalame oo dhaawaca sidoo kalena halkaas ay ku furteen hub fara badan abaanduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta jubbaland aadan cabduqaadir oo hogaaminayay ciidanka howlgalka sameynaya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkan iyo guusha ay gaareen ciidanka jubbaland waxaana uu sheegay in howlgalkan uu kusoo dhammaaday sidii loo qorsheeyey kooxda argixisada ee shabaab ayaa waxaa markaasi kooxaha shabaabka ah ee cagta mariyey cagta ay mariyeen ciidanka jubbaland ayaa waxa ay qorsheynayeen in ay weerar ku qaadaan deegaanka cabdila birooleh balse ciidanka ay heleen xogta cadowga ay ku islamarkaana ay ka hortageen afhayeenka wasaaradda arrimaha waa afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen ayaa si guud faahfaahin uga bixiyey howlgalkaasi iyo saacadihii la sameeyey islamarkaana maleeshiyaadka lagu dilay ciidanka kala duwan ee daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka ayaa inta badan howlgallo waxay ka sameeyeen deegaanaha ka tirsan jubbooyinka iyadoo howlgalladaasna lagu burburiyo shabakado ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argixisada shabaab maamulka degmada warta nabadda ayaa burburiyey dhismooyin si sharci darra ugu dhisnaa hareeraha wadooyinka degmada warta nabadda iyadoo maamulka degmada uu horey muddo sagaashan cishaa u qabtay dadkii ku ganacsanayay dhismooyinkaasi sharci darrada nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya maamulka degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa burburiyey dhismooyin si sharci darra ah looga dhisay waddo dhex marta waaxda saddexaad ee degmada warta nabadda iyadoo maamulka degmada uu horay muddo sagaashan cishaa u qabtay dadkii ku ganacsanayay dhismooyinkaasi sharci darada ah ee la burburiyey gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir marwaseene maxamuud warsame xaabsi oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa sheegtay in digniino dhowr ah ay horay u siiyeen dadkii dhismooyinka sharci darada ah dhistay waxay sidoo kale gudoomiye seenab tilmaamtay in waddadani dhowaan laga fulin doono mashruuca dhismaha wadooyinka xaafadaha mara taas oo ah hirgelinta interlog
maanta halka aan taagannahay waxay tahay waaxda saddexaad ee degmada warta nabadda oo waddo noo xayirneyd muddo ka badan saddex bilood ay deganaayeen dukaamaysi yaryar uu ku yaalay la rabana in la saaro interlog ay u xayirneyd bulshadii halkaas degneyd annagoo macaamil badanna aan la galnay maantayna go'aansannay in la dumiyo taasoo ah awaamirtii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish uu nagu siiyey in waddo aysan u xayirnaanin dad dana gaara ku samaysanayo wadadan oo la rabo wadooyinka magaalada muqdisho kuwa ugu quruxda badan inay ka mid noqoto guud ahaan degmadana laga samaynayo guud ahaan degmadana laga samaynayo bilic soo celintan maanta bilaabatay siday u bilaabatana ay tahay annagoo fareeno dhammaan shacabweynaha degmada warta nabadda dadka sida sharcidarada ku degan wadooyinka inay sii banneeyaan inta aan la soo gaarin waad aragtaan awaamirtii waad mar horaa la soo gudbiyey mana aydan qaadanin qaarkiin qaarkiinna waa ay qaateen waxaan idiin sheegayna waxay tahay wixii maanta ka dambeeya waa sidii u bilaabatay qof walbow isku tasho oo waddada aad degan tahay ama meel sharci darra aad degan tahay banneey way dhammaatay wakhtigii la samayni jiray maxaa layidhaha qof walba siduu rabo uu magaalada isaga samaysan jiray
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha oo mashaariic horumarneed ganacsi u tagay dalka jabuuti makaa'il cabdirashiid barre ayaa warkan jabuuti nooga soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada dalkani jamhuuriyadda jabuuti markii ay soo gaareen wafdiga uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha master wang yi iyo wafdigii la socday kusoo dhoweeyey halka kadib waxay ka wada hadleen xaaladaha iskaashi iyo xiriirka labada dal ka dhexeeya arrimaha kala duwan ee la xiriira dhinacyada horumarka iyo dhaqaalaha intaba kulankaasi kadib ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha master wanyi iyo wafdigii uu hogaaminaya oo ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka ganacsiga sidoo kale waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda iskaashiga caalamiga u qaabilsan wadamada afrika iyo weliba xubno kale oo wafdigaasi ku wehelinayay intaa kadib wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf ayaa wasiirka arrimaha dibadda shiinaha waxa uu ku qaabilay macadka tababarka iyo daraasaadka caalamiga ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti markii halkaasi ay gaareen isaga iyo wafdigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha ayaa waxay halkaa ku wada qaateen kulan guud kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti waxa uu ugu horreynba kusoo dhoweeyey madaxdii kala duwaneyd ee halkaasi kasoo qayb gashay isaga oo sidoo kalena ka hadlay xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya dowladaha shiinaha iyo dowladana jabuuti waxyaabaha sida gaarka looga hadlay waxaa ka mid ahaa xiriirka iskaashi ee labada dal maalgashiga dowladda shiinaha ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti horumarka kala duwan ee dowladda jabuuti iyo shiinaha iska kaashanayaan ee dhinaca jabuutiya iyadoo sidoo kalena laga wada hadlay xiriirada kala duwan ee la xiriira arrimaha ammaanka geeska afrika iyo sidoo kale arrimaha horumarinta waxbarashada wadamada afrika guud ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha master wanyi ayaa waxa uu sheegay in in dowladda jabuuti iyo shiinuhu ay yihiin laba dal oo xiriir cilaaqaad aada u wanaagsan uu ka dhexeeyo booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiinaha master wanyi ayaa waxay kusoo beegantay sanad gurihii koob iyo afartanaad ee kasoo wareegtay xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya dowladaha shiinaha iyo jabuuti dowladda shiinaha ayaa waxay si weyn u maalgelisaa dowladda jamhuuriyadda jabuuti marka loo eego ilaha kala duwan ee dhaqaalaha gaar ahaan marsooyinka iyadoo dowladda shiinahana howl ballaaran ka wada dalkani jamhuuriyadda jabuuti kale mikaahiil cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
tartan kubadda cagta ah oo lagu xasuusanayay allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee degmada shangaani ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka banaadir aamin xaaji xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaysaa ujeedka tartankani kubadda cagta ayaa ahaa mid lagu xasuusanayay looguna duceynayay allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee degmada shangaane sahre sheekh maxamed amiin markeysi oo ka mid aheyd mas-uuliintii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliin ka socota maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaha degmada shangaane gudoomiyaha degmada shagaani aweed sheekh maxamed markeysi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay sii laba jibaaraan shaqadii ay heysay allah u naxariisay sahro oo ahayd gudoomiyihii hore ee degmada waxa uuna ka codsaday shacabka degmada shangaani in ay la shaqeeyaan maamulka
intaas kadib afarta waa xood waxaan ka rajayn doonaa insha allahu tacaala inay soo bandhigaan ciyaar wanaag aad u qurux badan Ee, intaas kadib waxaan kaloo rabnaa inaan anoo fursaddan uga faa'iidaysanayo ee, dhallinyarada een, ugu baaqo inay sameeyaan isdhexgalka bulshada een, si ay u helaan midadiilo nabadeed iyo isku xirnaanshiyo iyo isdhexgal bulsho gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baaraqab iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basmo caamir jakeete ayaa u duceeyeen in aala janaatul firdowso ka waraabiyo allana u naxariiso sahre sheekh maxamed markeesi iyo mas-uuliintii la geeriyootay oo ka mid ahaa allaha u naxariistee gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso walaasheen ilaahay naga jeclaaday zahra oo runtii gacanka xaqdarna ay dishay iyadii inta dhimatay allaha u naxariisto in marka eh, waaxaha degmooyinka ay sidaasoo kale qofka qiimaha le ay xasuustaan oo degmooyinka maaragtay dadka aan la iloobin oo koob loo dhigo oo loo duceeyo oo mararka qaarkood la sameeyo taariikh nololeedkooda mar walba in la hayo waa wax wanaagsan si qofka markuu nool yahay loogu baahan yahay ayaa markuu dhintana la rabaa in eheladiisii iyo asagaba looga warqabo oo mar walbaba ilaahay ha u naxariisto inaan dhaanno waajib ay nugu tahay guddoomiye anigoo codka haweenka gobolka ku hadlaaya ayaan kuu mahad celinayaa waajibaadka ah gudanaysid oo runtii ay ka mid tahay dhallinyarada iyo haweenka waa risooska gobolka banaadir degmo walba oo qurux badanna waxaa quruxinayo dadkeeda gobolka banaadir ee koobkaaseti oo isboorti ah Een, koobkan laakiin waa ka duwan yahay een, koobabka degmooyinka hadda ka socda waaxyaha sababtoo ah koobkaneeti waxaa lagu maamuusay allaha u naxariisto guddoomiyihii hore ee degmada shangaani walaashay qaali allaha u naxariisto janatal fardoosi allah ka waraabiyo walaashay sahro markeys ee ee ahayd gabar halgamaa ah u dhimatay iyadoo halgamaysa qarankeedii nafteedii ku weysay iyada iyo maayarkii magaaladan iyo mas-uuliyiin kala duwanoo aad iyo aad u xanuun badnaa een, aan ku weynay een, qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose dhammaantooda waxaan leeyahay janatal fardoosa allaha ka waraabiyo beddelkooda ilaahay kheyr badan allaha noogu beddelo annagana gadaashooda ilaahay nama fidneeyo aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
in ka badan kun qoys oo ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle oo ka faa'iidaystay deeq gargaar ah oo loo qaybiyey eh, dadka ku nool magaalada jowhar cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkan jowhar inooga soo diray
waa kun iyo shan boqol oo qoys oo ah dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada jowhar si kalsooni ku jirto ayaa loogu qaybinayaa raashiin isugu jira bur bariis sokor saliid baasto iyo timir waxaana deeqdan raashiinkani ay ugu timid boqortooyada sacuudi carabiya iyadoona loo soo marsiiyey hay-adda saacid oo maalintii labaad maanta deeqdan ka qaybisay jowhar dadkii mudnaa in la geersiiyo deeqdan ayaa ka mahad celiyey raashinka ay heleen waxaan halkan ugu mahad celinaynaa walaalahan dowladda sacuudiga oo deeqdanna soo gaarsiisa een, oo la yidhaahdo malikul ulya deeqdanna soo gaarsiisa walaalahayn waa ku mahadsan yihiin ilaahay baa mahad iska leh laakiin dadkii deeqdan dadkan u fidiyey ayagana waan u hambalyaynaynaa duqa magaalada jowhar saalax muudey iyo madaxa howlgalka ee hay-adda saacid cabdulaahi maxamed xareed ayaa iyana mahad celin iyo bogaadin u jeediyey hay-adda saacid iyo shacabka reer jowhar ee sida nabadgelyada ay ku dheehan tahay u qaatay cuntadani
daadadkii ka dhacay webiga shabeelle oo sababay hir shabeelle waxaa mahad weyn iskale ilaahay waxaa kaleentoo mahadda iska leh dadkii ka qayb qaatay sida mataqaanaa mu'asasada isku xirka xiriirka islaamiga ah waxaan leenahay aad ayaad ugu mahadsantihiin deeqdan faraha badan shalay tool waxaa baxay toddoba boqol iyo konton maantana waxaa dadka la siiyey kun iyo shan boqol oo qoys kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudane maxamed cabdishiikh xandow ayaa faahfaahiyey cadadda raashinkan loogu talagalay gobolka iyo goobaha kale ee la gaarsiin doono inta qaybinaynaa ee cunnadii maalintii labaad raashiin gargaara ee ka yimid ee mamlakata sacuudil carabiya ee xafiiska boqor salmaan kaasoo ugu talagalay gobolka shabeellada dhexe labadiisa tuulo ay dhibaatada gaartay raashiin gaaraya ilaa iyo kun iyo ilaa iyo shan kun oo oo tan kaasoo micnaheeda uu ahaa inuu laba kun la geeyo mahadaay saddex kun joohar lagu qaybiyo shalay waxaan qaybinay kun iyo toddoba boqol iyo konton maanta waxaan qaybinay kun iyo shan boqol taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle korneel xasan dhicisow xasan iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka hirshabeelle cabdimahad qoorgaab ayaa iyagana gabagabadii ka hadlay goobtan ay ka socotay qaybinta gargaarka maamulka gobolka waxaa kale u mahad celinaynaa hay-adaha amniga ayagoona ka qayb qaatay annagana waxaa nagala rabaa inaan dadka shalana waxaan ku gaarsiinay si nabadgelya maantana waxay ku gaartay si nabadgelya ay ku qaadahayaan annagana waxaa nagala rabaa dadkaas masaakiinta deeqda la soo gaarsiiyo inay si nabadgelya iyaguna loogu qaybiyo guryahoodana ay kula tagaan waxaana ballan qaadna annaguna ballan qaadaynaa oo aan kor taaganna habeenyo maalin inay si nabadgelya ay ku gaarto noo soo marsiiyey erga goboleedka islaamka o i c raashinkaas oo ay iyaguna sidoo kaleentood qaybinayeen hay-adda saacid cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
halkaad warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda dalalka mareykanka kanada iyo ingiriiska ayaa sheegay in diyaaraddii dhowaan kusoo dhacday iiraan uu ku dhacay gantaal ay rideen ciidanka dalkaasi cadeymo ay heleen dalalkaasi ayaa muujinaysa in gantaaladan ay riday dowladda iiraan uu soo riday diyaaradii ama ay soo riday diyaaraddii ukrein ee ay saarnaayeen dad rayd ah taas oo ku dhacday duleedka caasimadda tehraan ra-iisul wasaaraha dalka kanada iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo waxaa sababay shilka diyaaradda oo ay ku dhinteen boqol toddobaatan iyo lix qof oo saarnaa ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan macluumaad dhan dhanka sirdoonka ah oo ku aadan arrintaasi diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee dalka ukrein ayaa dhacday saacad uun kadib markii iiraan ay weerartay saldhigyada mareykanka ee gudaha dalka ciraaq sidoo kale warbaahinta mareykanka ayaa tabisay in dowladda iiraan ay si kam ah u soo riday diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka ukrein warkii subaxda waa naga taciddu warkeena uu seega waxay dib ugu baarbaaran kartaa beijkan internetka ku leenahay radio muqdisho dotnet idinkana waad ku mahadsantihiin la socodka warka subax nabadgelyo
radiyo muqdisho rugta ra'yiga rugta rajada